أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanow wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah dowladda jabuuti oo diidday inay saldhig badeed siiso ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya kooxa hubaysan oo dad rakaaba ku dilay mid ka mid ah ismaamullada dalka kenya weeraro xoog leh oo lagu qaaday maraakiib isticmaalayay badda cas iyo howlgalladii ugu dembeeyey ee wilaayaadka dalka qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah wilaayada jubbada hoose oo isbitaal caafimaad oo lacag la'aan ah ka hirgelisay degmada jamaame xafladdii furitaanka isbitaalka oo kelimaad laga jeediyey ayaan faafreebka ku soo gudbin doonnaa qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan oga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laif streamka oo dalka iyo dibaddiisa naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase ahaatee caawa barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dowladda jabuuti ayaa diidday inay saldhig badeed siiso ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee etoobiya qodobkaas iyo qodob kaloo ku saabsan kooxa hubaysan oo dad rakaab ah ku dilay mid ka mid ah ismaamullada dalka kenya waxaan ku soo qaadan doonnaa xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta oo aalaaba halkan uu ka soo jeediyo maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaan caawa ku bilaabi doonnaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda jabuuti oo diiday in ay saldhig badeed siiso ciidanka dowladda xabashida xukuumadda dabadhilifka ah ee jabuuti ayaa faahfaahin ka bixisay war dhowaan ka soo yeeray oo ahaa in ay dowladda xabashida etoobiya siinayaan qeyb ka mid ah biyaha waddankaasi maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda camiilka ah ee jabuuti ayaa caddeymo cusub oo uu bixiyey ku sheegay in aysan etoobiya siinaynin milkiyadda marinbiyood balse ay u ballanqaadeen dekad ganacsi oo ay wax kala soo degto waxna ka dhoofsan karto mar la weydiiyey sababta ay dowladda etoobiya u siinayaan dekad ayuu ku sheegay soo jeedin ka timid ismaaciil cumar geelle oo doonaya in uu xal u helo xiisadaha ka dhashay damaca badraadiska ah ee abiy axmed wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda dabalilifka jabuuti ayaa meesha ka saaray in ciidanka etoobiya ay saldhig milatari ka samaystaan magaalada taajoora ee ay dekadda ka siinayaan warka ka soo yeeray xukuumadda jabuuti ayaan u cuntami doonin dowladda xabashada etoobiya oo doonaysa in ay xoog ama xeelad kula wareegto biyaha soomaaliya heshiiskii xaaraanta ahaa ee horaantii sanadkan cadis ababa ku dhex maray muuse biixi iyo abiy axmed ayaa xiisado siyaasadeed ka abuuray mandiqada iyadoona ay xaalad feejignaan ah gashay dowladda eritereya oo ka cabsi qabta in etoobiya ay hunguriyeyso xeebaheeda haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta soomaali meemo waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa kooxo hubaysan oo dad rakaab ah ku dilay ismaamulka marsabit ugu yaraan hal qof ayaa la xaqiijiyey in uu dhintay halka kuwo kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kadib weerar kooxo hubaysan ku qaadeen gaari bas ah oo ka soo baxay magaalada mooyaale kuna jeeday dhanka nairobi wargeyska daystaa oo ka mid ah warbaahinada kenya ee dhacadan tebisay ayaa sheegay in baabuurka baska ah uu si gaar ah weerarku ugu qabsaday deegaanka sololo oo hoostaga degmada mooyaale waxaana mar qura rasaas la hubiyey gaarigaasi ilowreedyo uu wargeysku soo xiganayo ayaa sheegay in baabuurka la weeraray ay saarnaayeen ilaa afartan qof oo rakaab ah kuwaas oo ku jeeday dhanka magaalada marsabit halkaasoo ay uga tallaabi lahaayeen dhanka magaalada nairobi ilaa afar xubnood oo kale ayaa la soo wariyey inay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen weerarka kooxaha hubaysan la beegsadeen baabuurka rakaabka kuwaas oo la geeyey cisbitaalka sololo halkaas oo uu ku dhintay mid ka mid ah dhaawacyada taasi oo dhimashada guud inta la xaqiijiyey ka dhigaysa laba xubnood warbaahinta kenya waxay sheegtay in aanan si rasmi ah loo aqoonsan kooxaha ka dambeeyey weerarkaasi balse booliska ayaa laga soo xigtay inay tuhmayaan burcadda hubaysan ee dilalka iyo dhaca ka geysanaya ismaamulka marsabit ee kenya si gaar ah aagga deegaanada ku dhow magaalada mooyaale laba toddobaad uun ka hor ayay ahayd markii weerar hubaysan oo ka dhacay isla ismaamulka marsabit oo lagu beegsaday gaari ay dad rakaab ah la socdeen lagu dilay ugu yaraan siddeed qof halka kuwo kalena lagu dhaawacay kooxaha burcadda ee booliska kenya ku eedeynayo weerarkan ayaa sidoo kale mooyaale iyo nawaaxigeeda ku beegsadaa saraakiisha ciidan ee ammaanka kenya iyo sidoo kale ciidamada hubaysan ee booliska ka tirsan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa weerar xoogan ayaa lagu qaaday laba doomood oo marayay xeebaha badda cas si gaar ah agagaarka magaalada alxudeyda ee ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta laba markab ayaa lala helay gantaallo waxaana la soo wariyey in ay badbaadeen naaquudayaashii doonidaasi waday maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegtay mid ka mid ah mas-uuliyadda labada weerar ee lagu qaaday maraakiibtan oo siday shidaal waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar ka miin ah u dhigeen kolayo kufaarta afrikaanta ah oo sahay waday kamiinka ayaa ka dhacay agagaarka deegaanka jiro gaaljecel kolonyada ayaa ka baxay deegaanka nambar lixdan waxayna kusii jeedeen deegaanka buufow khasaare kala duwan ayaa kolonyada lagu gaarsiiyey weerarka dhabagalka ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa afaafka hore ee degmada waajid waxay sidaas oo kale mujaahidiintu weerar ku mireen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad een saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada hadalhayn xoogan ka abuuray dagaal gacanka hadal ah oo dhex maray xildhibaano ka tirsan maamulka riidada somalilan muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqanaya xildhibaanada oo isfeeraya iyagoo ku sugan gudaha howlka ay ku shirayeen waxay isku qabteen amar ka soo baxay maamulka muuse biixi oo la doonayey in xasaanadda looga qaado maxamed abiib oo ah xildhibaan ka tirsan maamulkaas oo shalay xabsiga loo taxaabay balse xildhibaanada maamulkaasi ayaa badanaa kasoo horjeestay tallaabada xasanadka xayuubinta ee uu doonayey muuse biixi waxaana goobta ku dagaalamay kuwii taageersanaa iyo kuwii kasoo horjeeday tallaabadaasi bal aan dhegaysanno sawaxanka howlkii ay isku gacan qaadeen xildhibaanadaasi xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo gudmarka mareegaha islaamigana caawa waa inaga inta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان القرآن ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في waa hagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan jubbada hoose maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubbada hoose ayaa isbitaal cusub ka hirgeliyey degmada jamaameh mas-uuliyiin heer xarako mas-uuliyiinta wilaayada culimo salaadiin bahada caafimaadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ayaana ka qayb galay xafladdii isbitaalkaasi lagu furayey furitaanka isbitaalkan cusub ee laga hirgeliyey jamaameh waxaa iska kaashaday maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo sidoo kale maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ugu horreyn dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu xafladdii furitaankaasi ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ee dalka isagoona faahfaahiyey ahmiyadda uu leeyahay caafimaadka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين xafladan lagu furahayo waa isbitaalka magaalada jamaame waa xaflad runtii aada u qiimo badan waxaa yeele caafimaadku ahamiyad buu leeyahay ummadda meesha laga fiiriyo horusocodkeeda iyo horumarkeeda waxaa ka mid waxbarashada iyo caafimaadka ummaddu labadaa haddayna lahayn macnaheeda ma jirta wey ummaddaas waayahan dambana xanuunka ama alamraad aad bay u tira badan yihiin marka ummaddii aan lahayn goob caafimaad waaba halis bayba ku jirtaa ummaddaas aayaddaas ee hadda aan ku furfurtay culammadu waxay leeyihiin caafimaadkii oo dhan ama dhibbigii oo dhan ilaahay wuxuu ku jamciyey nisful aaya aayaddaas niskeedu ilaahay ku jamci wax ka maqanba maba jiraan marka waxaad garan kartaa ahamiyadda shareecadu islaamka caafimaadka ay siisay waxaan la ogyahay diinteenna marka la fiiriyo ayada dhan baa wada caafimaad ayada dhan baa wada dhibbi ah maxaa yeele haddaan qaadanno tacaaliimta ee diinta insha allah ummaddan way iska caafimaadi waxaan la ogyahay bini'aadanku xanuunnada ku dha xanuunno ayaa ku dhaca amraad baa ku dhacda laba qaybood bay isugu jirtaa kuwa waa amraadulquluub kuwana waa amraadulabdaan intaba ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu kaga sheekeeyey waxaa inta badan daaweeya amraadulquluub haddee kuwaa nusuusta iyo ama ambiyada ama culammada iyo cudurrada ku dhaca qalbiga sida xiqdiga iyo xasidnimada iyo kufriga iyo nifaaqa iyo kuwaa dee halkaasaa lagu daaweeyaa ama adibada ama dhaqaatiirta waxyaalaha ay daaweeyaan waa amraadul abdaan ay u badan yihiin xanuunada jirka ku dhaca weliba waxaa la ogyahay qaybahaas wax lagu daaweeyo waa amraadul abdaan ah qaybo badan oo ka mid haddee diinteenna ilaahay uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala nebigana uu cadday maxaa nabigu wuxuu leehay calayhi salaatu wasalaam ilaahay ma soo dejinin cudur caafimaadkiisina ilaahay wuu soo deji calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilahu ama haa la garta ama yaan la garan ilaahay cudur hadduu soo dejiyo caafimaadkiisina ilaahay wuu soo deji waxaa uun laga reebaa muxuu ahaa un saamka isaga dee daawo ma leh geeri iyo duqnimo iyo waxa iyagu daawo ma leh waxaana ugu horeeya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagaa dadka daaweyn jiri isagaaba dabiib ahaaba dhan walba hadday quluub tahay iyo hadday badan tahayba inagu isagaa daaweyn jiri waxyaalo badanoo daawona diinteenna waa lagu sheegay sida malabka iyo xaba sawdada iyo toobidda iyo iyo wixii la mid waxaana asal u ah seedaba cilmigan dibiga markii la fiiriyo gaalada iyo muslimiinta muslimiintaa asal u ah wax yaroo annagu ay naga billaqaysteen bay haystaan waxaan waa kasulfikir dadka muslimiinta ayagaa lagu yaqaanaa mowduucan dhibiga ama caafimaadka haddaan gaabin annagunbaa ka gaabin laakiin ummaddu inay sidaa u qaadata oo sidaan u fahno waa muhiim caafimaadka waxaa asal u ah dadka muslimiinta idan marka waxaan leen dhakhaatiirteenna insha allahu booskaas markaa noo buuxiyeena ayagoo weliba haddee naxariistii danqashadii aqoonta ilaaha uu siiyey ummaddoodii hadday u hagarbaxahay insha allaahu aad baan ugu faraxsannahay xafladdan iyo isbitaalkan ku soo kordhay deegaanka iyo iyo walaayada jubbada hoose magaalada jamhame ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu u kordhiyo qaybihii ka dhiman iyo wixii ka dhimanna ilaahay u soo kordhiyo mid ummadda anfacana inuu ilaahay uu ka dhigo wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa xafladda kelimad la siiyey mid ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka jamaame oo ka warbixiyey isbitaalka iyo qaybaha uu ka kooban yahay iyo adeegyada uu dadka u qabanayo isbitaalka wuxuu ku kooban yahay ilaa iyo toddoba qeybood qaybta ugu horraysa waxaa la yidhaahdaa qaybta o b d-ga ama qaybta bukaansoodka lagu qaabilayo qaybta labaad waa qaybtii shaybaarka weeyaan wax allaala wixii maxaa la yidhaahdaa oo shaybaar loogu baahanaa wuu dhammaystiran yahay waa qaybta labaad waa qaybta farmasiga ah kolotaba dadka indhahooda ay qabaan way arkayaan iyagana daawadii loogu talagalay in bulshadaas loogu adeego iyadana way dhammaystiran tahay waa qaybtii afaraad waa qaybta emerjensiga ah oo dadka dhibaatooyinka ku soo dirsa xaaladda degdega ah iyagana lagu qaabilayo iyadana waa taas qaybta afaraad waa qaybta umulusada ah oo maxaa la yidhaahdaa gabdhaha xaamilada ah ama uurkale lagu xanaaneeyo lagu qaabilo wixii maxaa la yidhaahdaa ee lagu dhaliyo waa qaybta kale oo lixaad waxaa weeyaan maxaa la yidhaahdaa bukaanjiif baa la yidhahdaa iyadana waa qaybta bukaanka la jiifiyo kii maana xaalkiisii liita waa qaybta toddobaad waa qaybta daawada lagu keediya intaasuu ku kooban yahay isbitaalka isbitaalka markaan qalabkiisa guud ahaan wuu dhammaystiran yahay hadday noqoto maxaa la yidhaahdaa qaybta dhakhtarka iyo qaybta shaybaarka iyo qaybta maxaa la yidhaahdaa umulusada iyo qaybta emerjensiga iyo qaybta farmasiga intiiba loogu talagalay way dhammaystiran yihiin daawada isbitaalka lagu bixinayo iyo shaybaarkiisii iyo dhakhtarka la kulinkiisii iyo umulusadii iyo qaybta emerjensigina waa lacag la'aan ilaahay subxaana wa tacaalaa fadligiisi weeyaan nebigana calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay hal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum miyaa la idiin gargaaraa oo la idiin arsaagaa ilaa ducafadiina mahana markaan bulshadan muslimiinta ah oo tabaalaysan oo cadowgooda ku soo duulay dhinac kasta laga soo weeraray in loo gargaaro garab iyo gacaltooy loo noqdo oo loo nusreeyo waa tan inigan aan u taagannahay ilaahay subxaana wa tacaala insha allah noogu kaalmaynayo haddana noogu kaalmeeyey oo furitaankeedab ilaahay noogu fududeeyey waa maalamo yaraa lagu furay waa tahay dhegaystayaal markanna waxaan soo gudbin doonnaa cododka salaadiinta iyo nabaddoonnadii madasha ka hadlay oo ugu horeeyo suldaan cabdulqaadir xaydar iyo sidoo kale naqiib xasan daahir cali kadib waxaa xigi doonaa qaybaha bulshada jamaame oo aad u soo dhoweeya dhankooda furitaanka isbitaalka alxamdulilah wsalaatu wasalaam calaa rasuulilah sala allah saxbii wasalem awalu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaan ilaahi subxaanahu watacaala u mahad celinaynaa allihii maanta suurta geliyey gobolka jubbada hoos gaar ahaan degmada jamaamen isbitaal laga furo allihii suurtageliyaanu mahad celinaynaa waxaa kale u mahad celinaynaa maanta taariikhda aad iyo aad agtan ka weyna u mahad celinaynaa si gaare waxbaa u mahad celinaynaa maktabka caafimaadka heer xarako iyo heer gobol ayakan waa u mahad celinaynaa sababtoo ah mugdi badana ku jirnay maantana waxaa u maleynaa waxyaalahaas aasiga ah dhammaystirkeed ay ka mid tahay si gaarayna waxaa u mahadcelinaa maamulka gobolka jubbada hoose oo cusub bishii soonka soo bilaabato ilaa maanta waxaa isdaba joogto farxad iyo raxmad badan ayaa isdaba joogto haddii ay tahay dacwada haddii ay tahay maktab tarbiya tacliim heerka hadda ay ka marayso degmada ama gobolka aad ay u muuqato ilaahay idinkiisa ay ku suurto gashay waaliga cusub ee gobolka jubbada hoose sheekh axmed abu yuunus waxaa u malaynaa wixii dhiman ilaahay u dhammaytiro waxaasna geliya farxad iyo reereen oo aad u bilaaran sababtoo ah gobolka markii gobolkan isdul saarnaa anaga waa ka maqnaynay maantani gobolka jubbada hoose weliba gaar ahaan hadda degmada ku noolnahay jamaame waxaa ka suurta gashay dowlaad fara badan ka suurta gashay ugu dambeyn xaaladda maanta aan taaganahay ilaahay waxaa sakhiray in isbitaal dhammaystiran sandiritoorka cabaas as sheegay waad maqlayseen aad baan ugu faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay waa soo dhowaynaynaa muddo badana sugaynay ilaahu u mahad celinaynaa maamulka gobolkeenna waa u mahad celinaynaa ilaahay ha ka abaalmaryo abu yuunus barlamadii asii makaatiibtiisa gobolka maalintii as noo yimid bisha soon ciiddii asla koowsinay iyo bisha ramadaan ballantii aan wada galnina muddo gaaban oo shan bilood gudahooda ah as ilaahay ku dhammaystiray waxaa noo dhinayada biyii waa haysinay waxbarashana waa helnay caafimaadaan noo dhinay caafimaadkana maantaan helnay ilaahiyaa suurtageliyey allahaasoo ku mahad celinaynaa waa soo dhowaynaynaa galabta waxaa weeye wax fiican ayaa muuqda degmadii jamaame oo maanta isbitaal loo furay oon meel la aadayn oo waxaa weeye ilaahay mahaddi weeye magaaladii isbitaalna lakaga furay oo walaayadii noo furtay aad baan u soo dhoweynaynaa aad baan u soo dhoweynaynaa waana ka mahad celinaynaa jasaakumullaahu khayran annagana waxaa weeye haddaan odayaashii nahay qaybaha dhiman oo dee isku fillaasho lama gaari karo qaybaha dhiman annagana ilaahay idinkii oo xagga innaga ku aadan kaalintayadaan ka soo baxaynaa waxaa weeye waxbaan ka qabanaynaa waana soo dhoweynaynaa sida odagu u sheegay sida isbitaalkii hore oo kale inaan dardargelinno oo isbitaalkaas la dhiso oo la furo yaa insha allahu tacaala yaan qabanqaabinaynaa dardargelinaynaa wajasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ka waran galabta ee xafladda aad ka qayb gashay iyo waxaa kuu muuqday maasha allah galabtan waxaan ka qayb galnay xaflad aad iyo aad u agaasiman oo aad iyo aad noo farxad gelisay taasoo farxaddeeda ugu weyn ay tahay isbitaalkii ugu horreeyey oo ka furno degmada jamame walaayada ka furto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamame midaasna waxaa waaye mid aan aad iyo aad annagu in badan juhdi u gelinay waaligana uu in badan tadargeliyey bahda caafimaadkana ay ilaahay idinkiisa falligiisa ay macnaa si fiican ugu soo jawaabtay insha allahu tacaala marka farxad weyn aan karintaas ka muujinayna insha allah
baahida loo qabo ka waran isbitaalkan baahida isbitaalkan loo qabay aad aad ayay u weyntahay aad ayay u weynayd leanna maxaa yeelay markii laga reebo farmashiyaalayda wixii intaa dheer waxay ahayd wax lala gaaro jilib iyo wax lala gaaro maxaa leeyahay kismaayo oo wareeg dheer loo maro biyadoo biyihii fatahaadadii ay jiraan ayadoo haddii roob uu jiro meel macnaha dadku mid kolleyba ilaahay xaggiisa macnaha wax walba ay ka suuragalaane dhibaato badan lagu qabay sidii loo gaarsiin lahaa isbitaal loola gaari lahaa ma dareemaysaa qofkii jaam laga qaado oo jilib la geeyo oo wareegan dheer la maro bacaadkan inta la maro ilaa iyo hareer mirsi laga soo wareejiyo kii kale inta inta la maro ilaa iyo laga soo wareejiyo maxaa leeyahay xeebta si loo gaarsiiyo halkaas ilaahay ayaa ku mahadsan baahidaasi aad ayaa loogu qabay waana insha allahu inay daboolanto ayaan rajaynaynaa ugu dambeyn suldaane waxaa xusud mudan in isbitaalkan adeegyadiisa dhan ay lacag la'aan yihiin maxay uga dhigan tahay reer jamaame
maasha allah reerjaama waxay ugu dhigantahay arrintaasi arrin farxad badan leh leanna maxaa yeelay weli ma aynan helinba adeeg caafimaad oo lacag leh lacag ay ku bixiyaan haddii maanta ay heleen mid lacag la'aan ah waxaan u malaynaya inaan lasoo koobi karin dadkana ay macnaha farxad badan dareemayaan ilaahay hana ka abaalmariyo ciddii soo abaabushay dhaqaalahaasina isku dabiriday insha allahu tacaala ayadana waxaan leenahay ilaahay miisaankooda xasanaadka ilaahay u kaba insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu marka hore magacaaga magacayga axmed ciise cabdille aye ka waran galabta xafladda ee isbitaalka lagu furay aad ka soo qayb gashay dareenkaaga dareenkayga haddaan ka warramo isbitaalkan isbitaal muddo badanaan sugaynay weeye ilaahay baana ku mahadsan kabacdina ciddii noo keentay baan ku mahadinaynaa ilaahay baa mahad iskale waa isbitaal aad loogu baahnaa bulshadu ay aad ugu baahnayd weeye baahida xagga caafimaad ee degmada jamaama ka jirta ka waran aad iyo aad bay u liidatay xaqiiqatan aadna waa loogu baahnaa isbitaalna way u baahnayd magaaladu iyo wax caawiya biidn illaah maasha allah marka ugu dambeyn maanta maxaa jawigaaga ku qiimeyn lahayd jawigayga waxaan ku qaybaynayaa isbitaal baa naloo furay ummaddii jilib iyo kismaanyo iyo xamar aadi jirtay yaa meeshooda isbitaal loogu keenay ilaahay baana ku mahadsan anuu ku bilaabahay magacayga cabdiraxmaan maxamed xasan xafladda aan ka soo qayb galay haddii aad iga maarata waraysatay waa xaflad aad iyo aad maaragtaay u qurux badan loona si fiican loo soo agaasimay waxaana maxaa li jiray baahidii ugu darneed oo caafimaadka dee waad gareenaysaa dadku waxaa weeyo laba cudur baa jirto sida hadda hadda culammada inoo sheegeen cudur waxaa weye cudurka ku dhaco amraadul quluub baa layidhahdaa waxaana lagu daaweeyaa diinta kanna waxaa weye kii jismiga ku dhacaya kii lagu daaweynaya marka waa dareemi kartaa bulsho dhan oo maaragtay aan goob caafimaad lahayn baahida ay qabeen waa dareemi kartaa aad iyo aad baan usoo dhaweynahayaa waana ku faraxsanahay isbitaalkanna waxaa weye isbitaalkii loo baahnaa dadku waxaa weye daysan isbitaal lahayn waa dareemi kartaa dhibaatada iyo maaragtay gabadha maaragtay xamliga ahoo habeenkii siqda dhaxalla baabuurka lagula ordahayo qofka maaragtay emerjansiga ah dee dadku caafimaadka waxaa weeye leesma siin qofka waxaa weye dadku waa xanuunsanayaan shayaadiin maaha dadka waa dad maaragtay muslimiina marka meeshii lagu cilaajinayay oo maaragtay maanta dhaqaatiirtii iyo bulshadii qaybaheeda kala loo diyaariyey wax aad iyo aad loogu farxay walaalka haddii aad i weydiisay maxayda kaga dhigan tahay in isbitaal la furo haddana lacaglaan laga dhigo degmada jamaam
waxay nooga dhigan tahay arrin aad iyo aad loogu farxo isbitaal baa la furay aad baa loogu baahnaa isbitaalaan baana heshay haddana waxaa layidhi waa lacaglaan wey waa marka laba farxadood walaalka aad baanan u soo dhoweynaynaa waxaana leenahay dadka maaragtay u khidmeynayo oo barnaamijkaas dadka uga hooseeyo ilahi subxana wataala ha ugu dhowaadaan kooda buko midka maxaa la dhihi jiray u baahan maaragtay caawinaadda xagga caafimaadka ah si maaragtaaye aad iyo aad maaragtaaye ha u dhimriyaan hana u soo dhoweeyaan waa tahay ugu dambaynna waxaan dhegaystayaal idiin soo gudbin doonaa kelimad qayima oo xafladdaasi uu ka jeediyey sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada jubbada hoose isagoona shaaciyey in hadda kadib uu si toosa u furan yahay isbitaalka degmada jamaame alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alqaa'ili fii kitaabih bad acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alihmi waalcudwaan wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wcala aalihi wasaxbihi waman waala wabacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda taxiya awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa nagu kulmiyey makaankan khayrka badan oo liisku kaalmaynayo bacda xamdulilaahi tabaaraka wa tacaala kadib waxaan u mahad celinaynaa marti sharafka kala duwan oo halkan ka soo qayb galay haddii ay yihiin culummada rabbaaniyiinta ah iyo salaadiyiinta iyo bulshada kala duwan halkan fadhiido iyo bahda ee cilaamka guud ahaan waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran antaas kadib markaan war waa dhammaaday wax noo dhamman ma jiraan aan ka ahayna inaan ilaahay u shukrino lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid in allah aan weyddiisano allihii noo suurtageliyey baahadii aan u baahnaynay oo muddona aan dalbaynay ilaahay noo fududeeyey in aan ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu shukrino saaad dareemaysaan walaalayaal wakhtigii noogu horreeyey oo halkan oo aan imaanay bishii ramadaan markii maraysay shan iyo toban ayaa bulshada jubbada hoose ay ugu horreeyaan dhaqankooda waxay codsanaayeen in isbitaal loo furo baahida ay sheegayeen waxaa ka dareemaysaan hadda bartaan markii halkaan la fadhiya laga dhawaajiyey ilaa moogtahay makiinad in qof uur leh oo la saaro oo intaas maalmoodna dhahdo ku jirto oo kismaanya loo qaado waad dareemaysaan waxaa markaan i mar koowaad i mar labaad aan u mahad celinaynaa bacd allahi tabaaraka wa tacaala xarakatu shabaab almujaahidiin gaar ahaan amiirka caafimaadka xarakatu shabaab almujaahidiin maadaama dalabkii iyo codsigii iyo baahidii bulshada u baahnayday oo aan gudbiinay si degdeg ee loogu soo jawaabay aad dareemaysaan oo maanta aan fadhiinno isbitaalkii bulshada u baahnayday in loo furo furitaan kale ama haddana bashaarada ugu weyn waa lacag la'aan allaahu akbar allaahu akbar waa bulshadii loo adeegayo oo loogu adeegayo lacag la'aan loogu adeegayo baahidooda loo daboolayo caafimaad kasta culamada hadda noo sheegaysay waa madna ma ogtahay waa ruuxi madna waa jismiga iyo muuqaalka muddadan waxaa socotay ma ogtahay in laiska daaweeyo ruuxiga laiska daaweyo sooma culammadii rabbaaniyiintii bay joogeen dacwadiiba socotay dowraadkiiba musalsal ahaayeen madaarista la furaayay khayr badan baa noo jiray sooma haddana waa dareemaysaan caafimaadkii oo saan noogu furaayo oo wanaagga noo socdo markan waxaa naga raa walaalayaal inaan ka faa'iidaysano fursaddan oo qaaliga ah inaan ka faa'iidaysano waxaan warkay ku gebagabaynayaa reer jubbada hoose gaar ahaan reer muxaafadada jamaame waad dareemaysaan cisbitaalkii degdega noogu furay annaga laakiin waxaana la yaallo oo ma og tahay haddii ma og tahay wax lagu tuso adna maxaa laga rabaa markaas inaad si dhammaystirto sooma cisbitaal baan noo furay cisbitaalkii guud ahaan ma og tahay oo halkaan yaalay wada garanaayen waa dareemaysa hadda kawta kama sheekaynayna ma ogtahay waa isla ognahay sooma gacmo geeljar maxaa la yidhi hoosa loo dhigaa hadda ma ogtahay kor iskuma sheeg sheegayne cisbitaalkiina ma ogtahay waxaa laga rabaa in aan ma ogtahay kan hadda noo furan ma ahee in kiina aan sii dhisno aan hagaagsan haddii ilahi subxana taala ogolaado waxa qabadka anagaa nugu jira inaan wax qabsano annagoo kaashinayno allah subxaana wa tacaala annagoo kaashinayno inaan wax qabsano oo aan dadaalno oo aan ku xorowno gaalo iyo gaalo raacyaal dad gaalo ah oo u baahan maanta in diinta naga fasaadiyaan oo na baabi'iyaan oo meel nagu harayaan ay u baahan inaan ku horowno waan allaha talsaarano aan isku falnano jazaakum allahu khayran waxaan ku soo koobayaa in aan allaha ku xidhanaano oo diintina aan baranno shareecadina aan baranno oo aan ku dhaqanno aan ku camalfalno oo aan difaacno maanta waxaa duulaan lagu yahay sidaad dareemaysaan kitaabkii iyo sunnada ayaa duulaan lagu yahay sooma maxaa naga rabtaa markaas inaan difaacno nabiga calayhi salaatu wasalaam waad garanaysaan isigoo ay mogtahay khayru khalqillah asal maxay dhihi jireen saadiqulmasduuq xabiibka kadaa baa dhihi jireen sooma markii dambe maxay dhaheen markii risaale loo soo dhiibay haadaa saaxirun majnuun haadaa kada markaan diinta inaan u gargaarno wax allaala wax sheegaan ha sheegan inaad diinta ku dhegnan jazakum allahu khayran wa akhiiran cisbitaalkii aan wada sugaynay oo muddada aan sugaynay oo aan u baahanaynay galabta waa noo furin yahay insha allahu raxmaan ragga dhakhaatiirta ah oo ka shaqaynayo oo halkaan joogona waxaan kula dardaarmayaa maadaama idinka uma og tahay aad raadinaysaan in allah subxaana wa tacaala ajar idin siiyo wax kale aad ka raadinaynin in allah idinku raali noqdo base raadinaysaan inaad u dadaashaan bulshadin u dadaashaan u dhamriidaan u naxariistaan baahidood iyo wax kasta way tabartiin aad dabooshaan baan idinka doonayaa waxaan dhow markan guud ahaan dadka ka shaqaynaya waxaan leeyahay bulshada aan u dadaalno aan u shaqayno ilaahay subxaana wa tacaalaana raala haragu noqdo allahna waxaa weydiisanayna biasmaa'ihi lxusna wa sifaati ilculaa in ilaahi subxana wa tacaala nooga dhigo guud ahaan isbitaalkan iyo umuurtan dhammaanteeda ilahi subana wata mad baraka ilahi nooga dhigo ilahi waxaan weydiisanaynaa in na siiyo marar barakaysan oo ilaahi subxana wa tacaala nimcadiis iyo barakaadkiis aad ka faa'idaysa ilahi na soo weydiisanaynaa fajazaakum allahu khayran wasala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam
يذوب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo ee magaalada khaza iyo howlgalka iskacaabinta ah ee duufaanta alaqsa wararkii ugu dambeeya xaaladda filistiin waxaa nala socodsiinaya suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin saacadihii lasoo dhaafay cadowga allah duqaymo kala duwan ayuu qidaaca ka geystay saakay diyaaradaha yahuudda waxay duqeeyeen guri ay ku sugnaayeen dad shacab ah oo ku yaala halka loo yaqaano kuliyadda namaa waxa ayna dhacdaa waqooyi galbeed magaalada khaza waxaa lasoo warinayaa in duqayntaasi ay ku dhaawacmeen ilaa soddon ruux sidoo kale dad shacab ah ayaa waxay khasaare ka soo gaareen duqan yahuuddu ay ka fuliyeen mukhayamka loo yaqaano anusayraad ee bartamaha qidaaca dhaca sidoo kale xaafadda xayu zaytuun duqaymo ayaa ka jira rafa xilla khan yunis wuxuu cadowgu sidoo kale ku beegsaday dad rayid ah interkoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso soddon iyo saddex ruux halka dhaawacyadu ay yihiin afar iyo labaatan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun siddeed boqol sagaal iyo toban ruux halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo afar kun laba boqol sagaashan iyo kow kale dhanka kale kooxaha muqaawamada filistiin maalinkii toddobaad waxay dagaalo culus ay kaga jiraan mandiqada daanta galbeed dabcan halkaasi ciidanka gumaystaha yuhuudda uu ku soo duulay toddobaadkii hore ayaa ilaa iyo hadda waxa uu ka wadaa howlgallo bayaan ka soo baxay muqaawamadu waxa ay ku sheegeen in dagaallo folkafol ah ay halkaasi kaga hortageen cadowga uuna jiro khasaare xoogan oo gaaray dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin afhayeenkooda oo hadlay waxa uu sheegay in ay soo saareen amar ku socda ragga qaabilsan inay ilaaliyaan maxaabiista yuhuudda ah waxa uu sheegay in haddii ay dareemaan iskuday sahaynadu ay ku doonayaan in maxaabiistooda ay ku furtaan ay halkaasi ku togtaan sidoo kale maalinkii labaad waxaa socda shaqo joojin ay ku dhawaaqeen dadka yuhuudda ah shirkado garoomo iyo sidoo kale dekado ayaa iyagana shaqada ka baxay xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan uga baxaynaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayba cabdulaahi ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وفدة تبلغ نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى رغم طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى
dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaannu ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballanna inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi
وبركاته يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب